in ka badan laba boqol iyo afartan kun oo qof oo u badan qaxooti soomaaliya oo ku nool xerada dhadhaab ee dalka kenya ayaa ka walaacsan mustaqbalkooda sida uu noqon doono kadib markii muddo tobanaan sana oo ay ku jireen nolol adag oo qaxootinimo ah ayadoo maantana dunida laga xuseeyo maalinta qaxootiga caalamka ayaa hogaamiyaasha dadka qaxootiga ah waxa ay dalbanayaan in dowladda soomaaliya ay xaaladooda kala hadasho dowladda kenya warbixintan dhadhaab waxaa nooga soo diray cabdisalaan salas oo v o eda uga soo waramo xeradaasi dhadhaab oo mar noqotay kaamka ugu weyn caalamka waxaa ku nool ku dhowaad laba boqol iyo afartan kun oo u badan qaxootiga soomaalida ee ka soo cararay colaadaha gaamuray iyo horaantii sagaashamaadkii ka urtay dhulka soomaalida waxaana qaxootiga oo u muuqda kuwo daalan soddon sano kadib ay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah haddaba waa sidee xaaladda ay joogaan qaxootiga kumanaanka ah ee ku jira xeryaha dhadhaab horta magacay waa amfi qaasim maxamed wahe waxaan dhashay kun sagaal boqol lixdan iyo afartii waxaan qaxooti qaxooti waxaan isku soo dhiibay kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii waxaan soo maray meeja la yidhaahdo qoryooley luuq halbo dhagaxleyo hadda aan joogo maanta marka oo ah maalintii qaxootiga adduunka waxaa waa maalinta keliya aan ugu walaac badannahay adduunka intaan ku noolayn sababta oo ah waxaa weeyaan wadankii aan u dhaalannay annaga waddankii soomaali aan ka imaanay asalka anagii aan ka imaanay waxa weeye wax rajo oo ka soo muuqata ma jirto tan kale waddanka hadda aan joogno waxa weeyaan walaaca uu nagu abuuray soddon iyo kow sano yani ani hadda anfi ahaan ayaa iigu dhammaatay dhadhaab ilaa iyo libooyo soddon iyo kow sano iigu dhammaatay soddon iyo kowgii sano waxa weeyaan maanta maalan ka walbahaar badnahay ma laha sababta oo ah waxa weeyaan cid u dirnahaysa ma laha cid difaacaysa ma laha sharciga united nation low waa dhumay waxa weeyaan xabsi af ka furan maan yaan marka hore ku jirnay kii sagaal haddana waxaa leeyahay xidhiha waa la xidhi oo waa rajabeel wax la yidhahda rajabeel sababta oo ah noolalla ma laho hadda fiiri biyihii waa cidhiiri waxbarashadii waa cidhiiri cunto ma jirto horta raashin mama jiraba raashinka jira maxay tahay hal kiilo oo bariis ah iyo la saddex kiilo oo moordi ah oo laba bilood ka bacdi waxa weeye lagu siinhayo qofka bini'aadanka ku noolaan kara waa ayo xeryaha dhadhaab maanta kama qabsoomin xuska maalinta qaxootiga sida uu v o edu u xaqiijiyey cabdulaahi cali aadan oo ka mid a hogaamiyaasha qaxootiga labaatanka juun ee sanadkan ayaa ku soo beegantay iyadoo dowladda kenya ee dhowr jeer ku celcelisay in albaabada loo laabayo guud ahaan xeryaha dhadhaab iyo kaakuma balse qaxootiga soomaalida ayaa sheegay inay baahi badan u qabaan inay xilligan garibistaag ka helaan dowladda soomaaliya maadaama qaxootiga uu ku jiro xaalad adag oo dhinaca nolosha ah cabsanaanow dowladdan madaxweyne farmaajo oo hadda wakhtigeeda u dhammaaday annaga qaxootiga dhadhaab markaan nahay weli nagama hay soo wardoonin waagii hore xasan sheekh maxamuud waagiisha waddanka soomaaliya wax weyn ay ka qabanin laakiinse safiirka u joogo kenya wuu noo imaan jiray markaas maalmaha saanoo kale awaal rafijiri wuu nagala soo qayb qaadan jiray madaxweyne khudbadiisu noo akhrin jiray wuuna soo salaami jiray culeysyada jinuud ogaan jiray hadda laakiinse afartii sano aan soo dhaafnay wax safiir ah oo ka soco soomaaliya maana arkin taas micnaheed waxaa waye madaxweyne farmaajo iyo maamulkiisa qaxootiga dhadhaab inuu jirin inuusan jirin kama warqabaan meeshaan waxaa jooga nusmalin oo soomaali ah dadkaasoo ah dadka soomaaliya hataa siyaasadeed wax ka bedeli lahaa hadda saad og tahay dad fara badan oo halkan wax ka bartay ayaa soomaaliya jooga ka shaqeeya maamul fiican ka hayo hay-adahana saasoo kale shaqo weyn ka hayo marka dadka ayaa halkan ayay joogaan laakiinse dowladeena soomaaliya weli arrintaas maskaxdeeda kuma jirto dhinaca kale waxaa xaalad cunto la-aanah wajahaya qaxootiga danyarta ah oo sanadihii tegay aan qaadan raashin ku filan taas oo xaaladda ku sii muurjiyey inta badan bulshada qaxootiga ah oo u badan bulsho aan awoodin inay helaan cunto ay quutaan saddexda waqti qaxootiga hooyooyinka qaxootiga ay ku nool yihiin dhibaatay qabaan un sar waxba nooma hayso dhib baan aad iyo aad u qabnaa inaan meesha aan joogno ayna aragto hooyooyinka way iska xamaaltaan way iska soo qaqaraabtaan haddana meel boqolgaraan bay meel ka qaadanhayeen boqolgaraanka deemihii waa loo diiday hooyooyinka dhibaatooyin weyn bay qabaan waxaan haystaa afar cunug oo agoommo ah iyo laba rajooyin ah markaas baan u xamaalanhayaa aabba ma qabaan anigaa wax siiyo ilaahay baa wax siiyo waa tahay maadaama la yidhi qaxooti waa la rayaa deemihiina dadka aad ka qaadanayseen ay idin diideen maxaad dareemaysaan waxaan dareemaynaa dhibaatooyin aad iyo aad u xoog leh hooyooyinka dhib aad iyo aad u xoog leh geedigan uu ku keenay hooyooyinka way iska xamaashaan xamaalashadii way ka niyajabeen shalay burbur iyo rafaad baa nagu dhacay dhibaatooyin baa nagu dhacay guryahaanadii hooygii aan gelaynay geedigii baan u gadnay haddana geedi labaad baana lagu keenay aad iyo aad baan u niyajabannahay qaxootiga ku jiray xeryaha rajada keliya ee uu sahli jirtay inay u samraan nolosha adag ayaa ahayd dibudejin ay ka helaan dal saddexaad balse sannadihii tegay waxaa aad u yaraaday fursadaha dibudejinta ay helaan bulshada qaxootiga ah ugu dambayntiina xaaladan ay ku sugan yihiin kubanaanka qaxootiga ee ku jira kaamka dhadhaab ayaa ku soo beegantay iyadoo dowladda kenya ay dhowaan shaacisay in bartamaha sanadka dambe guud ahaan albaabada loo laabayo xeryaha ku yaala dalka kenya cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab